بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون waxaan ku dhex jirnay fii suurati tawba ghaswatu tabuuq ayaan ka soo hadlaynay dadkii ka haray dagaalkaas iyo duulimaadkaas ee munaafiqiinta ahaa iyo kuwii ahlulacdaarka ahaa ee cudurdaarka lahaa baan ka soo hadlaynay marka allah wuxuu sheegay dadka asxaabulacdaarka ah ee cudurdaarka leh in yani wax maaragta waddo lagu cuquubeeyaa inaysan jirin ama lagu dagaalo waan soo aragnay haddii laga helo annasiixatu lilaahi wa rasuulihi allah iyo rasuulkiisa hadday u naseexeeyaan yani markii taa laga helo in maaragta waddo lagu daandaansado lagu dagaalo ama lagu cuquubeeyaa inaysan jirin dadka marka iyagoo awood leh yani qudradii leh oo qudrada xagga badanka ah iyo jirka iyo xaggii maalka labadaba leh haddana jihaadkii ka fadhiistay dadkaas ayuu allah subxaanau wa tacaala ka hadlayaa oo ilanka weydiisanayo ayagoon wax cudurdaara lahayn nebilaahi moxamed waraysanayo inay ka fadhiistaan dagaalkaasi arintaas ayuu allah subxaana watacaala ka warrami doonaa mana ahan sifada ay dadka muminiinta ahi leeyihiin maxaa yeele muminiinta istiidaan ma weydiistaan marba hadday awooddii leeyihiin aysan asxaabulacdaar aynan ahayn idan ma weydiistaan inay dagaalka ka haraan inama asabiilu cala aladiina yastadinuunaka wahum ahniya lanna waxaan soo marnay aayaddii hore laysa cala aducafaai walaa cala almarda walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xarajun idaa nasaxuu lilahi warasuulih maa cala almuxsiniina min sabiili halkaasaan soo marnay muxsiniinta dushooda dadka wanaagga sameeya waa dadkaas ilaahay uu ka soo sheekeeyey wax waddo oo lagu dagaalaa ama lagu cuquubeeyaa ma leh inama asabiilu marka yacni waddada oo ah ariiqu alcuquuba loo jeedo sabiilu alcuquuba waalmucaataba yacni qabsashada qofka la qabanayo la dagaalayo cuquubada loo geysanayo waddadeeda cala aladiina kuwii dushooda unbay ahaatay yasta'dinuunaka adiga nabiyulaahi moxameda idanku weydiisanaayo oo maxay kaa idan weydiisanayaan dagaalka inay ka jihaadka inay ka fadhiistaan taas ayay idanku weydiisanayaan waxay kaa idan weydiisanayaan fi takhallufi can iljihaadi macaka in adiga ay ku raacaan kaharid ay ka harayaan bay ku weydiisan inay ka haraan bay weydiisanayaan wahum walxaalu hum ayaguba akhniyaau kuwa tanaabiina ay yihiin kuwa akhniyaahu xoolo leh oo tanaada ay yihiin ayagoo awooddaas oo xaggii badankana leh iyo jirkii xaggii maalkana awood u leh ayay idankaas ku weydiisanayaan weyaan marka dadkaas baa sabiilu lmu'aakhada leh ariiqa almucaataba leh waddo lagu citaabo lagu dagaalamo lagu dagaalo dadkaas ayuu dushooda ahaaday weyaan raduu way raadi noqdeen dadkaasi ayagoo xoolo leh akhniyo ahoo awood leh idanka ku weydiisanaya inay jihaadka ka haraan waxay ku raadi noqdeen bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi haweenkii guryaha looga tegayoo lagu reebay maaragtay la jirkooda inay ahaadaan ama inay noqdaan kuwii aanan awoodda u lahayn waxtar aanan dagaalka u lahayn la jirkooda inay noqdaan wa tabaca allaahu allah wuu daboolay calaa quluubihim laabtooda buu daboolay oo khayroo idin buu ka xiray allah subxaana wa tacaala weyaan fahum kolka iyagu laa yaclamuuna ma ogo masaalixdooda adduuniya aakharo waxay tahay mid diineed iyo mid adduuniye mid aakharo kuwa garanaya ma aha weyaan cilmi uma laha weyaan marka sida aan soo sheegnay markii laga laga soo sheekay dadkii maaragtay muxsiniinta wax dambiyo cuquubo oo dusha laga saarayahay inaysan jirin dadka cuquubada lahaa buu loo tiriyay noo sheegay rabbi subxaanahu wa tacaala waa dadka iyagoo awood leh xoolo leh ay naftooda iyo maalkoodaba ay ku jihaadi karaan aljihaadu fii sabiili illaahi ka fadhiistay dadkaas buu marka sifadooda sheegayoo allah yidhi inay dumarka la joogaan baa naftoodii ku raadi noqotay weeyaan dad maslaxadooda garanayana ma aha waa intaas weeyaan marka qalbigoodu rabbi daboolayo wax khayr ah oo gelaya lama arkaa loo jeedaa weeyaan sifadaas markaa oo ah qofka asagoo awood leh inuu istiidaan weydiisto in laga reebo dagaalka oo weydiisto jihaadka laga reebo oo weydiistaa ma ahan tilmaamta dadka mu'miniinta ah ay leeyihiin waan soo marnay isla suuraddeena dhexdeedan ku soo marnay mu'miniinta iyo munaafiqiinta allahu ka warramay mu'miniinta inaysan idan weydiisan uu noo sheegay laa yastadinuka aladiina yu'minuuna billahi walyawmi alaakhir an yujaahiduu biamwaalihim waanfusihim wallahu caliimun bilmuttaqiin dadka mu'miniinta ah oo allah iyo yowm alaakhira rumaysan istiidaan kuma weydiiyaan idan kuma waraystaan inay dagaalka ka haraan maalkooda inay ku jihaadaan ama maaragtay naftooda ku jihaadaan kaharideeda kuma weydiistaan yeeyihiin kuwa ku weydiisanayo waa munaafiqiinta wey inamaa yastadinuka aladiina laa yuminuuna biاllahi walyawmi alaakhir wartaabat quluubuhum fahum fii raybihim yataraddaduun ayadahaasaan soo marnay kuwa yani idanka ku waraysanayaahi oo inay dagaalka ka haraan doonayahay wuxuu allah leeyahay waa dadka allah iyo yowm alaakhira aan rumaysnayn quluubtoodana diinkan nabi maxamed ilaahay usoo dhiibay uu ka shakisan yahay oo ayagaba shaki ku dhex sugan dadkaa wey marka laysat min sifaati lmuminiin in ay maaragta muslimiinta qofka muslimkaa inuu weydiisto jihaad inuu ka har asagoo awooddeedii leh oo aan dadka asxaabulcadaabka ka mid ahayn inama sabiilu waddada oo qofka lagu dagaalaahi cala aladiina kuwii dushooda uunbay ahaatay wey ayagaa lagu xasriyey ayagaa lagu koobay kuwaasoo cala aladiina kuwii yastadinuunaka adiga idanku weydiisanaya nabiyulaahi maxamedo wahum akhniyaau ayagoo kuwa xoolo lahoo tanaadiinahoo xoolo la ay yihiin oo nafaqadii ay ku bixi lahaayeen gaadiidka ay ku gadan lahaayeen hubka ay ku iibsan lahaayeen intaba leh haddana idanku weydiisanayo raduu dadkaas way raadi noqdeen bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi yacni dumarka iyo caruurta la jirkooda inay noqdaan waa tii xalay aan soo marnay oo kale bay la mid tahay aayaddii aan soo marnay raduu bian yakuunuu maca alkhawaalifi watubica calaa quluubihim fahum laa yafqahuun darsigeena xalan ku soo marnay khawaalif marka laba macnoba mufasiriintu way ku sheegaan in la yidhaahdo alkhawaalif jamcu khaalifa jamcu khaalifatin la yidhaahdo oo loo jeedo annisaau allaatii yakhlufna alrijaala fi lqucuudi fi lbuyuut haweenka ragga kaga khaliif noqdo guryahooda mas-uulka uga noqdo markay raggu ka maqan yihiin dumarka guryaha fadhiyo khawaalif waa la yidhaahdaa marka dumarkaas inay la joogaan bay naftoodii raadi ku noqotay baa la leeyahay saasay raali ku noqdeen ama in la yidhaahdo waa jamcu khaalifin ee khaalifatin ma aha khaalif markaad tidhaahdidna waxa weeye bacdu alculamaa way banneeyaan waxa weeye man laa khayra fiihi walaa nafca fiihi lilqitaal qofka aanan dagaalka waxba waxtar lahayn oon awooda ku dagaalamo lahayn ba khaalifka la yidhaahda marka xalay baan soo marnay labada macnoba mufasiriintu way ku sheegaan weya raduu way raadi noqdeen an yakunuu bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi yacni haweenkii ama kuwii taagta darraayee aan dagaalka awoodi karin la jirkooda inay ahaadaan watabaca allaahu allah wuu daboolay calaa quluubihim laabtooda buu daboolay wuxuuna ku daboolay bisababi ridaahum bi hadihi alxaal xaaladaas ay ku raadi noqdeen sababteeda inay maca alkhawaalifi joogaan ay halkaa ay ku sugnaadaan dumarka ay la joogaan maadaama ay ku raadi noqdeen sababteeda buu rabbi quluubtooda u daboolay marka wax khayroo gelayo ma jiro weeye khayroo dhan bay ka xihan tahay weeyaan fahum marka iyagu laa yaclamuuna ma ogo masaalixdooda adduunka iyo midda aakharo dad garanaya ma aha macnahaas way yidhaahdaan oo mufasiriintu way ku sheegaan yacnii فهم لا يعلمون معناها سؤال يراهد waxay kala yiraahdaan fahum la ya'lamuna amra Allah ilahi amarkiisa ma garanayaan sida darteed fala yusaddiqun maradaysa amarka ilahi garanaynin ma rumaynayaan amarka ilahi ma yaqaanaan marka sida darteed ma rumaynayaan weeyaan ya'tadiruna ilaykum idha raja'tum ilayhim nabi ilahi muhammad ba ilahi u waramaya subhanahu wa ta'ala intuusan wali madiina ku soo noqonin oo tabuuka kuma qanaa ay aayadahan aayadii soo degay ayay ahayd laana fi suurati tooba waan ka sheekaynay intaana tabuuka loo bixin aayaad baa soo degay safarka intii lagu jiray si socod iyo soo socod ama tabuuka la joogay aayaad baa soo degay madiina markii la yimid dabadeed aayaad baa soo degay kulligood suurata tooba ay aayaadkaasi ka wada mid yihiin weeyaan marka aayadan waxay ka mid tahay nabiga markuu soo socday madiinana uusan soo gaarin aayaadkii soo degay bay ka mid tahay oo ah al-ikhbaaru bil-ghayb allah oo wax qayb ka warami doono oo nabigiisu u sii sheegay ay kamid tahay ya'tabiruna munaafiqiintu way udur daaranaya ilaykum idinka mu'miniinta ah nabiyilaahi maxamed iyo dadkii mu'miniinta ah bay u udur daaranaya ida rajactum hadii aad laabataan ilayhim munaafiqiinta sadaad soo noqotaan yaani ayaga aad u timaadaan yaani markaad madiina ugu timaadaan bay idin udur daaran doonaan oo waxay la imaan doonaan cudurdaaro baatila bay la imaan doonaan marka qul waxaa tiraa nabiyllaahi maxamedo marka ay cudurdaarka baatilka kuula yimaadaan laa tactadiruu ha cudurdaaranina lanna cudurdaarkiina waa baatil wey lan numina lakum lan nu'mina rumayn mayno lakum idinka idin rumayn mayno cudurdaarkan beenta ah aad wadataan kuwa idin rumaynaya ma ahin sidaa ku dhaha sababtaan idinkugu rumaynaynin waa maxay qad nabba'ana allahu allah baa noo warramay oo inuu noo warramay baa xaqiiqa ah oo dhab ah weeyaan min akhbaarikum wararyaalkiinna akhbaartiinni khabarkiinni warkiinni buu noo warramoo noo sheegay marka nabigiin khabarkiinni baan haynaa allah maaragtay oo uusan jirin yacni maaragtay axad ka run badan ayaa warkiina na siiyey sidaa darteed cudurdaarkan baatilka إذن كما أقبلنا كل إحبال إليه وسير الله الله أركدونا عملكم وحاء سمينيسا عمل كيننا الله أركدونا ورسوله رسول كيساء ونبي الله محمدنا وحاء سمينيسا وأركدونا ثم مركا كبعدي مركي أي يعني مارك أدون كان إذن كذب ماتو وذ آخر آدان تردون ولا إذن علم مارك قيامها إلى عالم الغيب waxyaalaha maqan allihii ogaa oo caalimka ku ahaayee garanayay ayaa la idiin celini yacni caalim lhayb waxa addoommada ka maqan baa loo jeeda aysan aqoonin allihii yaqiinaya ogaa ayaa la idiin celini waashahaadati wa ilaa caalimi shahaada waxa maaragtay yacni dadka agtooda ay og yihiin oo cilmiga u leeyihiinna allihii ogaa ayaa la idiin celinayaa weeyaan caalim lhayb wa shahaada يعني waxay dadku xaadiraan ay dhex joogan iyo wax ka qarsoon labadaba allihii ogaa ayaa la idin celinaya maalinka qiyaamaha markii la idin celiyo fayunabbiukum allahu idin warami oo idin ka abaal marina loo jeeda annaba huna aljazaa'u balayda wal idin ka abaal marin bima shay baa idin ka abaal marinaya kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeyo waxa sameyn jirteen oo munaafiqnimadii iyo wixii la midka ah ayaa la idin waramaya jazadeedii ayuu rabbi idin siinaya weeyaan marka allah wuxuu ogaa inay cudurdaar la iman doonaan oo nin walbaaba cudurdaar been uu sheegi doono oo dhihi doono maartay duruuftaasa haysatay marka inuusan nabi ilaahay maxamed marna ka aqbalin warkoodana uusan rumaynin ayuu allah maartay aayadaas noogu sheegay ثم إلهي رسولكيسا إن أعماشوذا ay maaragtay la arki doono inay nifaaq ku sugnaan doonaan iyo inay ka tooba keeni doonaan labadaba akharana in la abaal marin doono intaas bay aayadda noo sheegtay yactadiruuna way cudur daaran way cudur daaranayaan ilaykum idinka mu'miniinta ah yacni waxaa loo jeedaa waa mu'min nebiga iyo mu'miniintii baa loo jeedaa ilaykumta ayagoo wada jiro wey yacni nabiyullaahi maxamed iyo waxay u cudur daaranayaan dadkii mu'miniinta ahaa إذا رجعتم هدي أضلابتان إليهم يعني ما ركتين munaafiqiintaas markaad madiino ugu laabataan oo madiino tagtaan ayay idinku idin cudur daaran doonaan oo cudur daaro baatila bay idinla imaan doonaan weeyaan ayagoon wax cudur daar ay leeyihiin aanan jirin qul marka waxaad tidhaahdaa laa tactadiru ha cudur daaranina cudurdaar ha la imaanina cudurdaarkiina aqbali mayno wey lan nu'mina lakum idiinma rumaynayno oo ma aqbalayno markay cudurdaarka baatilka iska dhaafo wey lan nu'mina lakum idiinma rumaynayno sababtaan idinkugu rumaynaynin oo aan u ognahay cudurdaarkan inuu been yahay oo kidbi yahay qad nabba'ana allaahu allah baa noo warramay jumlada waa jumla tacliiliya la yidhaahdaa waxaana waxay cillo u tahay lilatii qablaha yani laa tactadiruu lan nu'mina lakum idiinma rumaynayno sababtaan idinkugu rumaynayno waa maxay qad nabba'ana allahu min akhbaarikum allah baa warkiinna wararkiinna noo sheegay wuu nooga warramay wuuna ogeysiiye waxyi buu nagu ogeysiiye wey sirta idinka idiin qarsoon iyo maaragtay waxaa niyadiinna aad ku qarisaan allah subxaana wa tacaala waa og yahay marka warka ilaahay uu sheegay iyo midka aad ku cudur daaranaysaan laba isla ma ah kii ilaahay baa saxa kii allah baa saxa marka allah baa saxa weeyaan wasayara allaahu camalakum marka allah camalkiinnu arki doonaa macnaheeda culammada qaar waxay leeyihiin ay sayudhiru acmaalakum linnaasi fi dunya allah acmaasha bani aadamka dhan waa og yahay wuu ka warqabaa wuuna arkaa laakiin dadkiiba u muujinaya dadka ayuu u muujinayaayoo tusi doonaa camalkiinna maxaa yeelay camalka waxaa la yidhaahdaa waa miisaanu sidqi min alkadibi camalka waxa weye miisaanka lagu kala miisaamo lagu kala sooco runta iyo beenta lagu kala sooco qofka wax walba waa sheegi karaa afka wax walba waad ka oran kartaa shayga afka aad ka tidhaahda wax daliil uu leeyahay ma jiro waxaa la fiirinaya waa un camalkaaga iimaan haddaad sheegato wanaag aad sheegto haddana camalkaaga uu khilaafsan yahay camalkaasaa maaragtay miisaankii dadka lagu kala soocaya iimaankaadu inay been yahaan la ogaanaya hadda cudurdaar bay sheegteen inaysan munaafiqiin ahayn bay la yimaadeen ay afka ka sheeganayaan laakiin camalkooda buu ka muuqanaya nifaaqii weeyaan camalkoodu ka muuqan doonaa marka sidaa darteed sayara allaahu camalakum allah camalkiinna ayuu dadka tusi doonaa wey wuu arki doonaa yacni waa muujin doonaa wey warasuuluhu rasuulkiisana wuu arki doonaa yani maaragtay sidaas mufasiriintu way ku fasiraan waxay kaloo ku fasiraan fasayara allaahu camalakum allah camalkiinna buu arki doonaa fi lmustaqbali wakhtiga soo socdo oo mustaqbalka ahi ayuu rabbi camalkiinna arki doonaa atatuubuuna min nifaaqikum am tuqiimuuna calayhi munaafiqnimadiinaad ku sugnaan doontaan mise waad ka tooba keeni doontaan munaafiqnimada ma ka tooba keeni doontaan mise waad ku sugnaan doontaan oo waad ku nagaan doontaan ayuu rabbi arki doonaa marka wasayara allaahu camalakum allah isagoo og baa haddana la leeyahay waa la arki doonaa inaad ka tooba keentaan inaadna ka tooba keenin macnahaasna way maarata mufasiriinta way ku fasiraan weeyaan maxaa yeelay ru'yada ilaahay subxaana wa tacaala waxa ay maaragtay soo qaabilayo mustaqbalkooda oo khayr iyo shar ah ayay waxa camalka ay samaynayaano mustaqbalka ah ama khayr ha noqdo ama shar ha noqdee camalkaas khayrka iyo sharta ayaa waxa ku wareego awaabta iyo ciqaabta ayada ku wareegtaa weyaan awaabka qofka uu laga awaabinayo iyo cuquubada qofka la ciqaabaya camalka uu samaynaya ayuu ka dhalanaya weyaan marka acmaashaas ayuu rabbi arki doonaa subxaana watacaala wey uma markaa kabacdina intaa kadib turadduuna waa laydin celini ilaa caalimi alghaybi waashahaada waxa maqan iyo waxa joogo allihii cilmiga u lahaa ayaa la idin celin doonaa waxay dadku og yihiin iyo waxa ka qarsoon saasaa loo jeedaa yacni maa qaaba can alcibaadi wamaa calimahu alcibaadu waxa dadka maaragtay ka qarsoonaaday iyo waxay addoommadu og yihiinba allah subxaana wa tacaala waa ka warqabaa allihii ka warqabay baana laydin celinayaa wey markii laydin celiyo fayunabbi'ukum allah wuu idin abaalmarini yacni wuu idinka abaalmarin wuu idiin warrami bimaa kuntum bimaa shay buu idiin warramaya kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeyo wixii aad samayn jirteen khayrkeeda iyo sharteeda ayuu idinka abaalmarin haddii waxa aad la timaadeen khayr uu ahaana khayr buu idinku abaalmarin awaab khayraa laidin siiye haddii waxa aad la timaadeen camalkiina uu shar ahaa yani jazaheedu shar buu noqonaya weyaan سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس haddana in markay nabilaahi maxamed iyo soo noqdaan oo madiine ay yimaadaan oo cudurdaarada ay cudur daaranayaan inay dhaar ku darayaan ay u dhaaran doonaan been ay ku dhaaran doonaan ayuu rabbi aayadana noogu sheegaya sayaxlifuuna way dhaaranayaan munaafiqiintii billaahi allah bay ku dhaaranayaan lakum idinka ayay idiin dhaaranayaan idan qalabtum marka aad laabataan ilayhim ayaga markaad madiino ugu noqotaan ood ugu tagtaan kuwii mutakhallifiinta ah markaad madiino ugu laabataan bay allah magaciisa idinkugu dhaaran doonaan maxay maxay idinkugu dhaaranayaan sababka idinkugu dhaaranayaan waa maxay litucriduu inay yani inaad litucriduu inaad jeesataan canhum ayaga aad ka jeesataan yani inaadnan cuquubo loo keenin maaragtay la canaananin laga jeesto muslimiintu ay faraha ka qaadaan ayay u dhaaranayaan bis mar hadday maqsadkooda dhan dhaarta ilaahay magaciisa beenta ugu dhaaranayaan uu yahay ha laydinka jeesto yaan laydin ciqaabin allah wuxuu leeyahy fa acriduu mu'miniintiiyey nabiyullaahi moxamed iyo dadkii mu'miniinta ahayo ka jeesta canhum kuwa xaggooda ka jeesta maxaa yeelay innahum ayagu rijsun qurun wey waa qadir waa kubataa xagga baatinka iyo ictiqaadkooda iyo camalkooda waa wax quruna weeyaan acmaashooduna waa qabiixa waa shay xun wey ictiqaadkooduna waa qabiix weeyaan wax xun weeyaan innahum rijsun waa qurun wey iskaga jeesta buu rabbi leeyahay faraha ka qaada wa ma'waahum yani meesha hoyaadkooda yani marjicuhumaa loo jeedaa meeshay u hoyaadayaan hoyaadka iyo meesha ay gelayaan makaanka ay gelayaanna jahannamu naarta jahannamo la yidhaahdo weeyaan ma'wigooda iyo meesha makaanka ay u dulmayaan oo mansilkooda iyo gurigooda noqonayo ay ku nagaanayaan waa jahannamu naarta jahannamo la yidhaahdo jazaaan liajli jazaa'i abaalmarin darteed ayay ma'wi ugu tahay ama juusuu waa la abaalmariyey jazaaan abaalmarin ayaa la abaalmariyey bimaa shay baa laga abaalmariyey kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbado waxay kasban jireen ayaa laga abaalmariyey yani waxay soo kasbadeen acmaasha ay samaysteen adduunka oo nifaaqi iyo kufrigii ah iyo xumidii ay la imaan jireen ayaa lagaga abaalmarinaya weyaan marka aayaddaana un aayadihii aan soo mari jirna unbay la mid tahay oo munaafiqiintii markay cudurdaarka la imaanayeen oo beenta cudurdaar beena ay samaynayeen inay haddana dhaar beena ku dari jireen ayay tusinaysaa wey marka taa unbaa laga hadlay markaasuu rabbi sii adkeeyoo yidhi waa dad quruno wasaq ah faraha ka qaada iska daaya yacni ahal uma aha dad la citaaboo lala dagaalamaba ahal uma aha weya iska daaya baa laleeyahy sayaxlifuuna way dhaaranayaan billaahi allah bay ku dhaaranayaan lakum idinka mu'miniintaa dartiin ayayna u dhaaranayaan yacni markaad madiino soo noqotaan markaad timaadaan idan qalabtum ilayhim de idan qalabtum markaad soo laabataan ilayhim ayaga aad u soo noqotaan oo madiina ugu timaadaan ayay cudur daaran doonaan markaad dagaalka ka soo laabataan bay cudur daar la imaan doonaan oo dhaaran doonaan idin dhaaranayaan marka shayga ay maaragtay ku dhaaranayaan sababkay u dhaaranayaan waxa waa in laga jeesto waana loo sheegay laakiin shaygii yacni maaragtay almaxluufu calayhiga ahaa lama sheegin laakiin kalaamkaa ku tusinayo waa ictidaarka baailka weeyaan cudurdaarka baailka ahay la imaanayaan baa loo jeedaa marka markaasay idiin dhaaranayaan maxay idinkugu dhaaranayaan litucriduu canhum ay litasfaxuu canhum inaad maaragtay faraha ka qaadaan ood ka jeesataan ayay idinkugu dhaaranayaan yacni inaan la dagaalin oo aanan waxba laga sheegin marka faacriduu canhum mu'miniintiiyay ka jeestaan faraha ka qaada nabiyullaahi maxamed iyo saxaabadii yacni ka taga baa leeyahay ixtiqaaran lahum yacni xaqirid ayaga la liidaya uga taga uga taga waxa ay naftooda u doorteen oo munaafiqnimada ah munaafiqnimadooda ku jiraan faraha ka qaado oo waxba yani citaab iyo lawm iyo dagaal iyo midna af iyo adin midna ka dagaalina weeyaan maxaa yeelay innahum kuwa munaafiqiinta rijsun qurun way saasuu rabbi leeyahay marka innahum rijsun yani waxa weeye waxaa loo jeedaa waa khubataa'un qadirun najis wey xagga nijaasadana waa ictiqaadka iyo baatinka loo jeedaaye badanka ma aha sida aan horay u soo marnay xataa mushrikiinta markaan ka soo hadlaynay yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun nijaasta tii badanka ahayd ma aha waa xagga ictiqaadka loo jeedaa weyan xagga ictiqaadka iyo acmaasha xunxuno ay samaynayaan baa loo jeedaa marka inahum rijsun weeye faraha ka qaada dad qurano wey wama'waahum يعني مارتي هياتكودا أي منزلهم لوجيدا ومأواهم أي منزلهم قريقودا إيا ماشا أي قد الميان جهنم نار جهنم اللي يراه ذويا لأن المأوى وحال يراه ذا مأوى حق اللقضة وحال ويراه ذا كل مكان يأوي إليه الشيء ليلا أو نهارا يعني بوس كست كله أو شيء أو قد المو habeenii maalinba meesha uu dulmo oo maarta hoyga u ah kaasa ma'wi la yiraahdaa oo waxaad oranaysaa yaani aawa fulan ila manzili hebel ninka la yiraahdaa gurigiisa u dulmay baad oranaysaa iwaan yaani maarta dumid marka uu gurigiisa laasimo gurigiisa buu galay u hayaaday baa la oranay marka ma'wiga hadda waxa loo jeedaa waa bimacnaa manziluhum loo jeedo gurigooda jahannamu naarta jahannama la yiraahdo weeyaan جزاء marka jazaan tan inta soo mar jirno bay lamay tahay imma ina masdarnimo ku nasbino wa imma ina illanimo ku nasbino mafcuul li ajlihi ina ku nasbino jazaan li ajli jazaa'i abal marin darti ayay jahannama ma'wi ugu tahay ama inaan rahno juzu wal abal mariye jazaan abal marin ayaa la abal mariyo masdarnimo aan ku nasbino bima shay baa laga abal mariyay kaanu yaksibuna kuwa kasbaday ahaayeen waxay kasban jireen oo nifaaqii ah dambigii iyo khati'aadkii ah waxaas baa laga abaalmariyey marka idinkana faraha ka qaado iska daaya baa leeyahay yaxlifuuna lakum litarduu canhum fain tarduu canhum faina allaha laa yardaa can alqowmi alfaasiqiin yacni dhaarta ay dhaaranayaan ay mu'miniinta u dhaaranayaan ka jeesasho keliya ma aha icraad keliya ma aha in laga jeestoo la dagaalin af iyo adin baan lagu dagaalin waxa ula jiro haddana inay muslimiintu inta rumaystaan laga raadi noqdo ay ka raadi noqdaan allah marka taas waa diidan yahay ka jeesashadii waa la aqbalay oo iskaga jeestaa li faraha ka qaada laana dad qiimo leh maaha laakiin cid uusan allah subxaanahu wa tacaala raadi ka noqonin idinka ha ka raadi noqonina buu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala muujeeda mu'miniinta ayaa la odhanay wuxuusan rabbi raadi ka noqonin idinka raadi ha ka noqonina waa dad faasiqiina faasiqiintan ilaahi raadi kama aha yaxlifuuna way dhaaranayaan allah bay ku dhaaranayaan yaxlifuuna ay billaahi allah bay ku dhaaranayaan lakum idinka ayay idiin dhaaranayaan maxay idinkugu dhaaranayaan litardaw canhum inaad ka raadi noqotaan daraaddeed ayay idinkugu dhaaranayaan litardaw canhum fain tardaw canhum haddii aad ka raadi noqotaan oo ridaha idinka dalbadeen maqsadkoodii aad u yeeshaan muraadkoodii ay helaan oo idinka muminiinta aad raadi ka noqotaan ogaada faina allaha alla subxaanahu watacaala laa yardaa kama raadi aha raadi ka noqon maayo can ilqowmi alfaasiqiina dadka faasiqiinta ah allah subxaanahu watacaala kama raadi noqonayo marka shay uusan rabbi ka raadi ahaynna uma haboono qofka mu'minkaa inuu ka raadi noqdaa yacni qofka mu'minkaa waxaa la rabaa wuxuu rabbigiisa raadi ka noqdo inuu asna ka raadi noqdo wuxuu rabbi subxaana watacaala u caroodo inuu asna u caroodo sidaasaa la rabaa weeyaan yaxlifuuna lakum idinkay idiin dhaaranayaan yacni maqsadka ay xalifkaan dhaartaan ay ka leeyihiin waa maxay wa irdaa'u nabiyi sala allahu calayh ali wasalam waalmu'miniin nabilaahi maxamed iyo muminiinta inay raadi geliyaan ayay maqsadkoodu yahay weyaan ee ma ahan ka jeesashada keliya bal waxay rabaan ridana in loogu daray rabaan laga raadi noqdo yaxlifuuna lakum idinkay allah bay ku dhaaranayaan liajlikum bayna ugu dhaaranayaan lakum ay liajlikum idinka dartiina allah ugu dhaaranayaan litardaw inaad raadi noqotaan canhum ayay ka raadi noqotaan فإن ترضوا هداد راضي النقطان عنهم حقه ذكر راضي النقطان فإن الله الله سبحانه وتعالى لا يرضى من راضي النقنيه عن القوم الفاسقين ذاتك طاعة إلهي كبحي إيمانك كبحي ومارت النفاق قلي الله سبحانه وتعالى ذاتكاس راضي كمن نقنيه ذاتكاس ربي طاعتي طاعة رسولي كبحي الله كمن راضي النقنيه وياه الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله الأعراب تذكر رباديها أها أشد كفرا أشد كودرنا شبذا وي كفرا حق قال لماذا إيو نفاقا منافق لماذا أيها يعني كودرنا شبذا وحي كجب درنا شبذيهين من أهل الحضر تذكر مقالك رباديها كمنافق نما بدن كان كفر بدن وأجدر أيها هبونان بدن ألا يعلموا إنينا قرانين حدود ما شيء حدود يسود مهيسة أنزل الله ألا أسود جي على رسوله رسولك يسود نبي الله محمد وكسود جي إنينا دينك إلهي نبي الله محمد وكسود جي xuduudiisa axkaamtiisa awaamirtiisa iyo nawaahidiisa inaynan fahmin ayagaa ku habboonaan badan yani dadka ribaadiyaha ahaa weeyaan wallaahu alla subxaanau watacaala caliimun allihii og weeye oo addoommadiisa axwaashooda iyo aqwaashooda cilmi buu u leeyahay xakiimun alle xikmo lahoo wuxuu samaynaya xikmo u leh weeyaan marka aayaddan maadaama allah subxaanau watacaala uu ka warramay munaafiqiintii reer madiina xaalkooda uu ka warramay ayuu hadda wuxuu nooga warramayaa madiino dadkii ka baxsanaayee reebaadiyaha ahaa oo yani maaragtay yani baadiyaha deganaa dadkaas ayaa xaalkoodana la kaga sheekeynaya dadkii maaragtay sukaarulbaadiya la yidhaahdaa reebaadiyaha oo baadiye degan oo carabtaas ka mid ah ayaa maaragtay ayaana la kaga warramay xaalkooda wuxuu marka rabbi noogu sheegay munaafiqiinta in ay yani ribaadiyaha dadka ribaadiyaha yani ribaadiyuhu munaafiqiinna waa leeyihiin dad mu'miniinna waa leeyihiin waan arki doonaa insha allahu tacaala inay maaragtay wamin alacraabi man yu'minu billahi walyawmi alaakhir aan la dhihi doonaa dadka ribaadiyaha dad muminiinna way leeyihin dad munaafiqiinna way leeyihin marka xagga nifaaqa marka la yidhaahdo iyo kufriga dadka ree baadiyaha iyo dadka ree magaalka ah waxa weeyaan wuxuu allah leeyahay kufriga iyo nifaaqa ree baadiyaha ku ad adag sababtu waa maxay waxau yani maaragtay culummadu leeyihiin waa ka qalbi adag yihiin ree baadiyuhu qalbigooda waa qalqallafsan yahay weeyaan dabcigoodabaa qalqallafsan dabci qallafsan bay leeyihiin qowlkooda waa ka ad adag yahay qowlka dadka reer magaalka waa ka hadal adag yihiin waa ka hadal adag yihiin yacni maaragtay sababkuna waxa weeye ka fogaanshaha xagga diinka ay ka fog yihiin sababta taasaa laga dhigay ma aha badaawada keliya iyo reebaadiya baadiya degaan keliya ma aha ka fogaanshaha ay ilaahay kitaabkiisii nabiyullaahi maxamed uu ku soo dejiyey iyo khayrkii ay ka fog yihiin laana nin reeguuraa ahoo baadiyaha deganoo wax khayr u arkaayo aan jirin hadba meel u socdaa intuu khayrka maqlo waa ay yar tahay baynama qofka ahlulxadarka ah ee magaalka ihi maalin walbaba khudbooyinkii iyo cilmigii iyo diinkii iyo khayrkii oo dhan uu arkayo masaajidda uu ku jiro marka bilidaafati ilaa dalika xagga dabcigana waxay leeyihiin culummadu waxaa yani dadka ree magaalka iyo reebaadiyaha marka la yidhaahdo reebaadiyaha ayaa dabci qallafsan oo aad dabcigooda ayuu u qallafsan yahay weeyaan walidaalika yani maaragtay marka ay maxaa la yidhaahdaa culummadu ay ka warramayaan ibnu kaiir oo kaleeto markuu aayaddan ka hadlayo tafsiirkiisa wuxuu leeyahay walamaa kaanat alghildatu wاljafaau fii ahli اlbawaadi lam yabcaث illaahu minhum rasuula وإنما, كان البعث وإنما كانت البعثة من أهل القرى كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه من أهل القرى يعني أيضا أي أخرنا يعني markuu hadalkaa yiri wuxuu leeyahay xagga ad adayga iyo jafaha iyo qalqalaynka qofka uu qalqalalan yahay maadaama ay reebaadiyuhu leeyihiin ay ku ad adag ay aad u qalqalabsan yihiin xagga qowlka iyo dabcigaba ay ku ad adag yihiin sababteeda buusan ilaahay rususha uu soo dirayay hal rasuul oo reebaadiya ma soo dirin weligiis nabiga baadiye hal rasuul lagama soo dirin allah waxaan u jeedaa hal nabi oo ama hal rasuul baadiye marna lagama soo dirin bal ilaahay wuxuu ka soo diri jiray min ahli alqura alqurana quraanka wuxuu isticmaalaa qaryada waxa loo isticmaalaa alcawaasib magaalooyinka waaweyn loo isticmaalaa magaalooyinka waaweyn ayuu quraanka caasimada uu isticmaalaa markaasuu aayadda fi suurati yusuf ku jirto ayuu daliilsadayo wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaala horta allah ma aana wuxuu leeyahay ma aana soo dirin ilaahi maxamed horta nabi iyo rasuul ma soo dirin ilaa inuu rag yahay mooyee oo nuuxi ilayhi ma anu waxyoonayn raggan ka soo dirnaa dumarka lagama soo dirin waliba min ahli alqura baa laga soo diraa wata dadka reer magaalka ayuu ilaahay rasuul ka dhigi jiray weeye walidaalika ayuu nabi ilaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa oo imaam axmed oo warinayay asxaabu sunan xadiis cabdullahi ibn cabbaas radi allahu canhuma wuxuu leeyahay can rasuuli illahi sal allahu alay wasalam qaal nabigeenna wuxuu yidhi man sakana albaadiyata jafa qofka baadiye dego waa maaragtay yani waa yani qof qalqalalanu noqdaa waa gooy wax walbuu jaraa waa dabciga iyo waa qof qalalay angegan oo kale ayuu noqonayaa weeyaan marka wuxuu kaloo leeyahay xadiidkaas markuu faqraad saddex ka koobnaaye waman ittabaca sayda afal qofka ugaar maanta dhan raadsanayana afla ku dhacdo diinkii iyo maanta dhanba wuxuu ku jiraa ugaartiibuu ku jiraayo intuu cibaadaysto oo maaragtay baabayar oo afladaasu ku jiraya wey waman ata sultaana iftatan ninka boqorka u tagana ninka madaxweynaha iyo dadka ku xiran iyo wax lamidana oo qof diin la hadduu ahaa xataa waa ku fitnooba suldaanka loo tago lahor madaxda la hoos ordo qofka diinkiisu kaga fitnooba weeye laana waxa dhici karta xataa hadduu culumo yahay inuu ka raadsado waxna uu ka doono inuu bari diinkiisa waxaan ahayn intuu u fatwoodo diinla'aan ay ku dhacdo diinla'aan ay ku dhacdo marka suldaanka culimmadii hore ahlu cilmiga ah boqorrada iyo dadka madaxda iyo madaxweynayaasha waa ka carari jireen lama xidhiiri jirin waxuma doonan jirin diinkooday la carari jireen marka xadiidkaas maxal shaahidkayga waxa weeye man sakana albaadiyata jafa qofka baadiye degaayi waxa weeye waa maaragtay qofkaas waa qof qalqallalow noqdaa marka sidaa darteed ilaahay rasuulka ma soo dirin walidaalika sidaas baana allah ku sheegay inay yihiin ashaddu kufran wa nifaaqan wa ajdar an laa yaclamu xuduuda maa anzala allah yani saasuu maaragtay allah subxaana wa tacaala uu ku sheegay weeyaan sidaas darteed yani culammadu waxay yidhaahdaan dadka alfadaadiin waxaa la dadka reebaadiyaha iyo xoolo dhaqatada iyo wax lamidka ahlulbaadiya waxay yidhaha man saxiba alfadaadiina yani asxaab albaadiya loo jeeda dadka reebaadiyaha dadka la saaxiibo oo reebaadiyaha saaxiib ka dhigtahay falaa dunya naala walaa diin saasay dhahan diinna adduunyana ma gaaro diinna ma gaaro diin iyo adduun mid wuxuu helaba lama arkay dhahan saasay yidhaha wuxuu ibnu katiir soo qaadaya uu keeni keenaya qiso oo acmash uu ka warinaayo يعني ما أركتي سليمان بن مهران أيو كورنا يا عن إبراهيم وحولي هي من أعرابي والربادية أيا وحو صاء فريستي زيد بن صوحان يعني تابعيه تابعينتي كمدة تابعينتي من كمدة هو شاكيني وأصحابتي سؤو شاكين وأنين علماوي أيو زيد بن صوحان صاء فريستي وأنين رباديوي زيد بن صوحان gacantan bidixda ka go'nay oo waxa la yiraahdaa qaswadii muslimiinta ay furs la dirirayeen oo nahawanda la yiraahdo qaswadaas oo Iran dhulkeeda ay muslimiintu ku dagaalamayeen oo Xudayfa ibn al-Yamani iyo rag badan oo saxaabada ay ka qayb galeen ayuu gacanta uga go'day jihadkaas gacanta uga soo go'day yaani Zayd ibn Suhan gacanta bidixda ka go'nay marka asagoo wacdinayo ayaa nin reebaadiya soo ag fariistay wacdigii marka uu maaragtay zayd ibn suuxaan ka sheekeynayay ayaa ninkan cajab geliyey markaasuu wuxuu ku yidhi kii reebaadiyaha hadloo yidhi wallaahi buu yidhi ina xadiiaka la yucjibunii wa ina yadaka la turiibunii buu yidhi yani maaragtay wallaahi niyahow wacdigaada waa i cajab geliyey laakiin gacantaadana shaki bay gelisay yani in tuuganimo in loo gooyo kale ayuu ka dhigayaa sheekh ibrahim markaas zayd ibn suuxaan wuxuu yiri yani wuxuu yiri wama yuribuka min yadi gacantayda maxaa shakiga ka galiyo yiri innaha shimal waa bidix way ma aha midig xataa gacanta la gooyo ma yaqaan mogtahay gacanta la gooyinaya tuug hadduu waa midigtaa laga jaraa innaha shimaal buu yiri markaasuu acraabigii baa marka wuxuu yidhi wallaahi maa adri alyamiina yaqtacuuna aw ishimaal ma midigay gooyeen mise bidaxay gooyeen maba aqaanba kula aniga wallahi hadalkaasuu ku yidhi markaasaa zayd ibnu suuxaan aayaddan akhriyo yidhi sadaqa allaahu yani allah runuu sheegay markuu yidhi alcaraabu ashaddu kufran wanifaaqa waajdar an laa yaclamu xuduuda maa anzala allah laanna gacantii midigta iyo bidaxda midda la kala gooynayo maba garanayo yani nin garanaya ma aha weeyaan marka yani mas'aladaas waxa weeye oo xagga ku saabsan yani maxaa la yidhaahdaa baadiyanimada xagga tabciga baa loo jeeda walidaalika nin walba uu garan kara ninka reer baadiyaha qofka reer magaalka mutaxadirka waa ka ad adag yahay xagga qalbiga uu ka adag yahay waa ka qalbi ka kan yahay ma qalbi jilcana reer baadiyihi nebiga u yimid waxay yidhaahdeen oo arkeen saxaabadiiyo ama nebigu ilmihii yararkaa dhunkanaya waxay yidhahdeen caruurtii inaad dhunkataan wallaahi inaan anagu weligee dhunkaninayna carruurta yararka ilmihii ay dhaleen xataa uma quuran inay dhunkadaan iyo wax la midow marka waa ka tabci adag yihiin waxaad arki hadda runtii markaad fiiriso yani xataa soomaalideenna markaad fiirisid dadka xataa dadka diinta sheeganaya laftooda iska daa ma ahan dadka caamada kama hadlayo dadka magaca diinta sheeganaya dadka maalan waxaad arkaysaa qofka reer baadiyaha ah oo baadiye ka yimid badaawada weliba ay ku dambaysaa yani maaragtay waa ka ad adag yahay qofka mutaxadirka hore magaalka waa ka adadagyahay dhinac walba waa kaga adadagyahay waa ka shida badan yahay had suufiyada ma arkin oo soomaalida kuwada reer magaalka waa lala heshiin karaa dad reer magaalo dabci fiicano akhlaaq fiican aad ku arkaysaa kuwa laakiin baadiye ka yimaada inay ku dilaan maahan wax kaloo qanciye ma laha xujo iyo midna ma jirto wakadaalika kuwa xisbiyiintana waa la mid axsaabta kuwooda reer baadiyaha saasoo kale waa inay ku dilaan halis waa waa ku dilaya laakiin kuwada reer magaalka maaragtay yani marka xisbiyadan ujeeda waa ka dabci sahlan yihiinoo dabayicdaas maarta waa wax weyn waa marka runtii allah subxaanahu wa tacaala kelimaadkiisa waa runuu sheegay alacraabu ashaddu kufra wanifaaqan waajdaru an laa yaclamu xuduuda ma anzala allah sidaa darteed waxa weeye yani ma ahan badaawada keliya reer baadiye degaan maahee waa diinka ku yar waay diinkaa ku yar saasaa loo jeedaa wey waa ku yaraanshaha diinka uu ku yar yahay wey alacraabu reer baadiyihii ashaddu ayagaa darnaasho badan kufran xagga gaalnimada ayagaa ku darnaasho badan marka waa sukaanulbaadiya ayaa acraabta la yidhaahdaaye alacraab ma aha jamcu carabi ma aha carab laguma jamciyo carab waa carab mutaxadir reer magaaluu noqdaa reer baadiyuu noqdaa jamcu carab ma aha acraabku acraab sideedaas u taallaa waa sukaanulbawaadi baa la yidhahdaa dadka reer baadiyaha oo baadiye dego taasaa loo jeedaa dadkaasi ashaddu kufran wanifaaqan yay ka daran yihiin yani xagga tafdiilka waxaa loo jeeda waxay kaga daran yihiin min ahli lxadari xagga dadka reer magaalka way ka dhib maaragtay waa ka dhib badan yihiin xataa hadda soo uma jeedid soomaalida dadka reer magaalka la yidhaahdo reer magaal la yidhaahdo hadda dhulkeena sooma baabi'in so soomaaliya ma baabi'in oo dhisma laynin dadka reer magaalka dadka ugu reer magaalsa waa dadka aan hubka qaadan soo ma taqaanaan dadka xeebaha dego soomaalida reer xamarka la yidhaahdo aniga markaas koonfuroo kalean ka hadlaya xeebaha degoo dhan ma hubaysna sababta reebaadiyema waa niman nolosha waxay tahay fahmaaye laakiin dadka dhulka kharribay xaggee ka yimaadeen baadiya ka wada yimaadeen kulligood kulligood halkaasi ka yimaadeen laakiin nimankan waxa waaye maaragtay xoolahoodaa la dhacaya wax walbaa lagu samayna ummadda badbaadana waa ayaga runtii maxaa yeele dadkii ka reemagaalsan yihiin waa ka reemagaalsan yihin runtii maarata marka xaggaasaa loo jeedaa xagga diinka markii la gaarana waa taas weeyaan waajdaru an laa yaclamu waajdaru ayagaa mudnaasho badan allaa yaclamu inaysan garanin xuduuda maa anzala allah yani ajdaru waxaa loo jeedaa bimacnaa akhlaqu waay ayagaa ku habboonaasho badan fulaanun jadiirun bikada baa lihi ay khaliiqun bihi asagaa ku habboonaan badan saasoo kalea ujeeda anta jadiirun an tafcala kada saa inaad samayso adaa ku habboonaan badan sida loo yidhahdoo kale bay la mid tahay weyaan marka waajdaru ayagaa mudnaan badan oo ku habboonaan badan allaa yaclamu inaynan garan xuduuda maa anzala allah alla wixii uu soo dejiyey oo quraankii ah iyo ahkaamtiisi iyo nawaahidiisi inaynan garanin ala rasuuli rasuulkiisa dushiisa uu ku soo dajiyay kuwaas ku maarta haboonaanba wallahu alla subhanahu wa ta'ala aliimun allihi garanaya way oo adoomadiisa yani cilmigu u leeyahay allah subhanahu wa ta'ala wa aliimun biman yastahiqu an yuallimahu al-iiman wal-ilma wuu yaqaana qofka oo iimaanka cilmiga oo baray mid garanayo way xakiimun alla xikmada weeyo waxa uu qaybinayo cilmiga haday tahay tabciga haday tahay iimaankii haduu yahay kufriga infaaqa haduu yahay kulli ilaahi subhanahu wa ta'ala asaga xikmo u leh oo yaqaano weeyaan marka يعني وعليم إلهي أدومد وأنا حكيم وياه والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة الصوء عليهم دائرة الصوء والله سميع عليم ومن الأعراب رباديه وحاكمدا من ضبا كمدا يتخذ يالنيو وسميسنيو ما ينفق وحأو بحنيو nafaqada uu dhiibayo haday zaka tahay hadii ay sadaqa tahay hadii ay tahay aljihad fi sabilillah wax lagu bixiyo wax alla waxay tahayba kuwa ka yeelanaya ayaa jiro maghraman magdhow ka dhiganayo ama maaragtay deynbax wixii la yidhaahdaba ka dhiganayo maghram ayay ka dhiganayaan yani waxaa loo jeedaa ay yani gharaamatan wa khasaara غرامه بك دغنايا مغربك دغنايا مقدوبك دغنايا ويتربص كورنيو بكم idinka idin la kooranayo muuminiinta ihi ad-dawaa'ira musiibooyinka teeda wareegto idin la sugayo weeya ayaa kamid ah maarka ribaadihi balaayi inay idinku dhacday masaa'ib ay idin la sugayaan markaas rabbi wuxuu yiri alayhim dushooda ha ahaato allah ha yeelo دائرة الصوء يعني حمدة هي بلايين كتودة وريكته دشود إلهي هيا سبحانه وتعالى والله الله سبحانه وتعالى عليم سميع عليه مقلوي أدومدي سوحى إليهين وأقيهي عليم مد أغو وحي قلبه وذكو قرسانيان أقويان وكور قباء الله سبحانه وتعالى مركا رباديها مركا اللي يرى هذا وحديبا وجهاد في سبيل الله كبحيا ama la yiraahdo zakada laga dooro zakada laga qaadayo ama sadaqa caadiya markuu bixiyo qofka ribaadiyaha wuxuu rabbi leeyahay wuxuu ka dhigtaa shay oo bari soo magdhabanayo ka dhigtaa inuu bari guto waxaan oo kala la siiyo ayuu talbaa saas oo kale ka dhigtaa maqram ka dhigtaa yaan shay bari loo gudi doono ayuu ka dhiganaya tabaacadaas ilaahay maanta wax dhiibaya bari markii wax yimaadaan ama maartay ama zaka la bixinayo ama maartay qaniima la qaybinayo ama wax lamida in loo soo gudabo raba wixiisa loo dhiibo marka xoolahan markuu bixinay ilaahay darti uma bixinina waxa weeye waa istikfaar u bixiyay yaani maartay wala tamnu tastakfirtiyo kaleeto ay lamita xoolaha markuu dhiibayo bari hal lagu hal lagu mago hal lagu mago darti ayuu u dhiiba lidalika hadith imam at-tirmidhi an-nasa'i abu daawud ay warinayaan sanadkiisana uu saxiix yahay عن أبي هريرة رضي الله عنه وحوليه أبو هريرة نرى بادية أي النبي وحسه هديه عليه الصلاة والسلام النبي كان هديه وأقبل جري صدقهم بح إذا كان حرام كاهي لكن هديه وقادن جري marka uu hadiyay ninkii reebadiyaha nabiga markiiba hadiyadii uu aqbalay wuxuu u celiyay hadiyadaas laba laabkeedu sii laana uu ogyahay wuxuu u bixinay laftiisa oo dareemaya asaga laftiisa intii oo kale u celiyay laba laabkeed buu u celiyay marka uu celiyay ayuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam ribaadiye markii yaani loo celiyo raadi noqday ninkii ribaadiyaha raali buu intii markii laba laab la siiyay waa maartay aad buu u jeclaystay arrintii markaas nabigu wuxuu ku yiri laqad hamamtu alla aqbala hadiyatan illa min qurashiy aw thaqafiy aw ansariy aw dawsiy yaani wuxuu yiri waxaan ku hamiyay oo mar aan damcay inaanan hadiyad baba kaba aqbalinba إلا من قريش أهمويه قريش أمويه أما من ثقيف قد شيء را ثقيف أمويه أما من أنصارتي يعني أنصارتي أو أنصارتي ريم دينا أو سي خزرجين أنك أقبل أمويه أما من دوسي أو رير يمنا إن أنك أقبل أمويه تتكلم وحنكو همي إن أنا مرضا بابا عدك لأنا هديك كاغني ابن كثير مركو هل أثر كاس مركو كهب لي وحولية لأن هؤلاء ضد كان أولبه مجمع عادي قريش مارتة ثقيف يعني مارتة أنصارتة أوسي خزرج يدوس ورير يمنيد أه وحوليه لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن تتر مقالي أهي مقالوين كدقي جرين لأن قريش مكة يدكتا ثقيف وحي دقان طائفة يدقان أنصارته وحي دقان أوسي خزرج مدينة بيدقان يعني مارتة الدوس وحي دقان يمن مركوا تتر مقالوين marka dadka reer magaalka mooyee reer baadiye inaanan hadiyad ka qaadan ayaan ku hamiyay buu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam maxaa yeelay wuxuu leeyahay ibn kathir fahum altaf akhlaqan min al-arab dadka reer baadiyaha dadka reer magaalka ah way ka tabci sahlayhiin reer baadiyaha way ka akhlaaq sahlayhiin lima fi taba'i lima fi tiba'i al-a'rab min al-jafa reer baadiyaha tabcigooda qalqalayl ba ku sugan iyo adeeg ba ku sugan marka maadaama ay ka dabci sahlan yihiin ma aragtay sida darteed buu nabiga ugu hamiyay inuu reemagaalka kaliya wax ka qaato wadaalika weeyana Soomaalida Soomaaliga reebaadiya hadoo nin reebaadiya maalin wax qof wax siiyay dhaha oo qof wax siiyo oo maalin kale uu yimaado xulayso tan barin hebel waagan joognay waxa uu xasan ku siiyay Soomaaliya maanta halka deganayso tan waxa ku siiyay wax lamida waa uma na sheeganaya marka mannigaasoo nabiyullaahi maxamedna ka cararaya calayhi salaatu wasalaam markaasuu labalaabkiis u celiyey wixii uu doonayo kaleeto uu siiyey weyaan marka ribaadiyuhu waxay bixinayaan maqran marka la leeyahay magdhow bay ka rabaan wax sawaaboo ay ka rabaan ma jirto adduunka mooye sida cataa oo kale uu ku fasirayo laa yarjuuna calaa icaa'ihi hawaaba walaa yakhaafuuna calaa imsaakihi ciqaaba inamaa yunfiqu khawfan wariya'a hadalkaas oo cataa leeyahay yaani wuxuu leeyahay thawaab ay rajaynayaan xoolaha uma dhiibaan allah ka thawaabi u dhiibi maayo marka maaragtay oo haysanayana oo diidayana ciqaab ilaahay oo ka baqayaa iyo cadaabkiisa ma jirta buu leeyahay wuxuu wuxuu bixiyaa laba shay cabsi waa u bixiyaa iyo ha laga sheego oo isku tusno oo u dhiibaa weeyaan marka ومن الأعراب الرباديه وحكمدا من ضدبا كمدا ينفق بحنيو من ضدبا كمدا يتخذ سميسانيو ييلانيو ما ينفق وحو بحنياه مغرما مقدو كدغناي يعني بري ان لو غدو ان ثواب كرجينين وي ويتربص كواس وحكمدا ويتربص كورنيو اذن لا سغيو بكم اذنك الدوائر مصيبوينك تيدا وريغتو اذن لا سغيو الدوائر وحال الى وجمع دائرة وي دائرة بالوجينا دائرة وحال إلهنا يعني دوائر الدهر بالوجينا مصائبك إلا مصيبة أذيك مركة كام مقنتا ميالك لكم مقنتا سواما عدك له يسطا مركة مصيبة أس وريكتو أي مسلمين تلسوا قيان أو أه وحي علماء كنت عريفيان الدوائر الحالة المنقلبة من النعمة إلى البلية وأصلها ما يحيط بالشيء بيدها qofka wax yaani maarata shayga waxa kooba ma asalkeedii yahay xaaladda yaani maarata nicmo inta ka wareegta balaayo u wareegto adoo caafimaad qaba cudur kugu dhacaya adoo amni haysta ba cudur ku iimaaniyo ku baabi'in adoo maarata xoolo haysta ba faqiir ilaahi ka dhigi nicmada yaani balaayadaas loo jeeda dawaa'irtaas marka waxay idin la sugayaan dawaa'ir in cadow intu idin yimaado istiisaal idin ku sameeyo idin jirid gooyo ayay idin la sugayaan weey markaasuu rabbi wuxuu yiri عليهم دشوده ها اهاتو دائرة السوء مد يعني ما عرفتي حميدة تيدا وريكتو دشو ذهاءات ومركة تنوحى لذا ودعاء عليهما لذا وحبار الله ذا حباره سبحانه وتعالى ويه دعاء عليهم عليهم دائرة السوء وحق المسلمين تلربان أيضا دشو الإلهي هيا له سبحانه وتعالى والله الله سبحانه وتعالى سميع الله مقلوي يعني لما يقولونه الضوامد وحي أورانيان wuu maqlaa allah yani waa samiico addoommadiisa ducadooda iyo baryadooda wuu maqlaa caliimun alle cilmi leh weeyo damaa'irtooda waxa quluubtooda ku jira allah waa og yahay waa caliimo wuxuu og yahay qofka in loo gargaaro mutaystay iyo kan in la hoojiyo mutaysta labadaba wuu yaqaanaa weeyaan wa min alacraabi reebaadiyihi waxaa ka mid a markii dadkoodii xunxumaa la sheegay reebaadiyihu ma wada xuma dad wanaagsan baa kamid laakiin xagga aqlabka laga hadlayo reer magaalkuna ma wada fiicna oo dad munaafiqiin oo ilaahay ba noo keeni doono yaani ma aragtay yaani reer madiina oo waliba ku xididaystay nifaqa ku xididaystay inay joogan ayaan arki doona xagga munaafiqnimada la sheegi doona marka reebaadiyuhuna ma wada xuma ree magaalkuna ma wada xume yani xagga aqlabka laga hadlaya qaalibka baa laga hadlaya taasaa laga hadlaya wy wa min alacraabi reebaadiyihii way ka mid yihiin man dadbay kami dad baa ka mid ah yu'minu rumaynaya billaahi allah iyo walyawmi alaakhiri maalinta aakhare rumaynayo ayaa ka mid ah weeyaan dad allah iyo yowm alaakhire rumaysan ayaa ka mid ah dadka reebaadiyaha maadaama ay dad kufaara iyo munaafiqiin ay ka mid ahaayeen dad allah iyo yowm alaakhire rumaysan baa ka mid ah weliba haddana wayattakhidu yeelanayo oo samaysanayo maa yunfiqu waxa uu dhiibayo ka samaysanayo ka yeelanayo qurbaatin dhowaansho cinda allahi alla agtiisa ka yeelanayo ilaahay wax loogu dhowaado wuxuu bixinayo hawaabuu ka rajaynaya sidai hadda kuwaa soo marna cagsigoodii wey lanna markay bixinayaan hawaabka ma aynan doonaynin kuwan hawaabbay doonayaan weyaan wa salawaati rasuuli yani waxay dalb ka yeelanayaan salawaati rasuul nabi ilaahi maxamed ducooyinkiisa istikfaartiisa oo dambidaaf u weydiiyo u duceeyo ayay ka yeelanayaan dad nooca ka yeelanaya baa ka mid ah reebaadiyihii weeyaan alaa hooyaay innahaa nafaqadii ay dhiibayeen iyo waxbixintoodii qurbatun dhowaansho weyn oo allah u dhowaynaysa subxaana wa tacaala lahum ayaga u sugnaatay yani qurbatun dhowaansho weeye oo lahum ayaga u sugnaatay weeyaan sayudkhiluhum allaahu allah wuu gelin doonaa fii raxmatihi naxariistiisa dhexdeeda buu gelinaya maalinka qiyaamaha jannadiisu allah siin adduunkan raxmadiisa waascaabuu u haraynaya wey ina allaha alla subxaana watacaala afuurun allihii dembidhaaf badan wey raxiimun haddana naxariisto wey lanna afuur iyo raxiim waa min amilati mubaalaqa waa taqaanaan raxmadiisa miday badan tahay gufraankiisa miduu badan yahay weyaan marka dadka reebaadiyaha ah kuwoodii yani aan fiicnayn markii laga soo sheekeeyey baa kuwoodii wan wanaagsanaa laga sheekaynaya labadii sifo kuwii hore loo sheegay xagga maaragta kufriga iyo nifaaqa ay ku dheer yihiin iyo xagga nafaqada markay bixinayaan inay magdhow ka dhigtaan cagsigeeda kuwa leh inay reebaadiye ka mid yihiin oo kulligood aysan dad wada xun aysan ahayne dad wan wanaagsan ay ku jiraan ayuu rabbi subxaana wa tacaala noo sheegaya wya ومن الأعراب الرباديه بكمدهين من ضد كمده يؤمن بالله واليوم الآخر ونوع لباد الرباديه كمده الله يوم الآخر الرميسا ويتخذ يالنيو ما ينفق وحو بحنينا كي يالنيو قربات دوانشو عند الله الله أكتيس كي يالنيو الله لو قدوا الله أكتيس لو دوابه أي كدقنا يوم مرك قربات وجمع قربة بالإذابة قربتنا ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالإذابة وحرب الله قد واذوي وحد أرنيسا قربت لله قربانا الله بان قد واذي بواشبا قد واذي وناقاسي عملك خيرك إيه صدقاء أدحين يسيدي وحسنا بان رب الله قد واذا وصلوات الرسول رسول كس يعني ما ركتي دعوين كيسنا يعني كدقنا يقرب إلهي الله قد واذو لأن النبي الله محمد قفه إلهي أبريو oo istighfar u weydiiyo waxa way rabbi waa ka aqbala subhanahu wa ta'ala weeyaan marka nabiguna waa u duceyn jiray dadka markay zakada dhiibaan oo sadaqada la yimaadaan wuxuu ugu duceyn jiray bil khayr wal baraka inuu ilaahay wuxuu u barakeeyo khayr oo siiyo markaas way istaghfiru lahum sida aan ku arki doono aayada dambe khud min khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum ayaan arki doona aayadaas insha Allah ta'ala marka salawaatu rasuul ayay ka dhigtaan ay maaragtay waxay ka yeeshaan xoolahay bixinayaan alla ay ugu dhawaadaan iyo nabiga maxamed uu duceeyo istighfar iyo u weydiiyo ayay arintooda u baxsadaan weeyaan ala innaha qurbatun lahum ala innaha yaani damiirka waxaan u celinayna yaani waxa ay bixinayeen way yaani man yattakhidhu ma yunfiqu das wa yattakhidhu ma yunfiqu ma das loo celin ala hooyay innaha nafaqadii ay bixinayeen ay maa yunfiquhu yani maa yunfiquunahu wuxuu bixinayeen waxay bixinayaan waxa weeye qurbatun dhawaasho wey dhawaashahaasoo lahum ayaga u sugnaaday weeyaan allah bay ugu dhowaanayaan oo rabbi baa naxariistiisa gaarsiinay sayudkhiluhum allahu allah wuu gelin doonaa fii raxmatihi naxariistiisa ayuu gelin doonaa fii jumlati cibaadihi saalixiin adoomadiisa saalixiinta markuu u naxariisto ayuu ula naxariisanaya Allah subhanahu wa ta'ala weeyaa inna Allaha alle ghafuurun alladhi dambi dhaaf badan wey oo adoomadiisa dunuubtooda markay ka tooba keenaan وأضافا ويان رحيم على النحريستو أدوما ديسا رحمة ديسا كعام ما ويان نحريس ديسا أي رب سبحانه وتعالى كعام ما أقرسيا هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم